halkan waxaa nala fadhiya maxamed xajiid cabdi oo ku magac dheer eegacayo haddaba naftuurahaas waa abwaanka abwaanada waxaan idiin sheegaynaa in halkaas uu inooga tirinayo gabayo taariikh tusaale ilmaan iyo digniin intaas isagu dhex dhafan gabayadaas oo magacyadooda uu halkaas isagu idinka sheegi doono ayaan maxamed xajiid cabdi ka codsanay uuna naga ogolaaday halkaasaad kala soconaysaa waana mahadsanti
waad mahadsan tahay dane maxamed axmed ogle maqayge abwaanimadaada adaa isa sheegay waxaa cadaynaysa gabayada yaa abwaanimadadaadu ay ku caddahay soomaalina way ku taqaanaa haddaba gabayada aad sheegtay imika anigu tiriyey waxay u dafeeyeen labadan gabay gabaygaa la yidhaahdo uruseeba iyo gabaygan la yidhaha karaarba karaarnaad wuxuu ahaa toddobaatan iyo sideedii waktigii dalkii duwaysiga aynu ka qaadnay kuwa ii sheeye ee ina soo weeraray ay dib inooga soo celiyeen sidii aad uga hadashayna ajeeda ku sugantan walaba maqlaya waay uruseemana soomaali qafkii iyo qabyaaladii iyo waxaan loo baahnay markii dhexdeeda uu cadowgii ku dhex abuuray elisgar horjeesadeen abwaanintii iyo madaxdii iyo maamuladii iyo ummadiiba seefabkii yacni abwaaninta aada isugu jawaabayseen buqaatin ahaa inkasta oo abwaanintii hore gabayadii aad ka jawaabaysa keliyana aan ka xumahay gabayada keliyeen kan qudabkiisuna aan ka xumahay adugu afirisay markii aan qaranimada soomaaliyeed qiimaynayo laakiin adiga iyo nimankii ku jawaabayay markii loo eego dhaafoorka iyo inagtuba waa ku goy halkaa aan ku dhaafo intaasay u dhexeeyeen gabayadaas wuxuu soo baxay gabayga u horreeya oo warkaala ka geliyey toddobaatan iyo sideed iyo sidii koob iyo tobnaad markii aan eegay siyaasadaha kufuran soomaaliya hab ahaan wasaaladaas aan ka tegayay quwadda shisheeyaha siyaasadda ay ka soo gelaysa xooggeeda iyo sida ay soomaali u waxyeeleen doonto ha lagu garsoon unbaan gabaygana u tegayay waana kaa gabay wuxuu yidhi magaaladan wadaala maxaawiran soo gelaya magaaladan wadaala maxaawiran soo gelaya maxaa een wadaamid ka badan laga waraab qaato wadda halaq maxaa soo gasha iyo webiyo xaaraana muxuu yahay waraar lagu dhaco iyo waadi lagu dhaafo warshad laga qarsoon iyo maxaawadan yaqaan jooga maxaawariye adiga u shaqayn waayo ra-istaari wakiil xabashiyeen iyo maxaa waaso mid u taagan maxaa waashi doonqaar ka yimid ma isu weydaaran walaalgood maxaa ila fadhiya warama suuqaysan wacaad qabe basaafiya maxaa weli isaalhaaya waqooyigiyo xeebaha galbeed waxaa ka soo guuran ee wadan samaysnimo ahayn weli la soo saarin wejiyada garsuuriga ah iyo weylada isdhaafi wareegtada qabeel weyrixina wax iyo ceelbeeqa wasiirada dadkood waxay wadaan waaxiyo kala goynta waraaqaha sirta ah ee qoraan weyd badan uqaadka wadaagtamaha loo dhiibayo ee laba wasiineeya wax ka maqan iyaga oynan jirin waynida iyo taaha wareentada haddaan laga hortegin waadhow iman doonta wadaagka qabsadeeshaa markuu weerarka istaaray wadifooyinkii ayaatullah waarid laga keenay waxdadaha siyaasada wata ee weliba loo loofin wiilashii hablaha aan arkay ee waalidkoo duraya ee iyadu waxaan loo fadhiyey soo warwaaranaya waxaa iyo wax kale oo ka daran oo walbaajire inkastoo wadaniyiin sugahay waadow qaban doon waxyeeladu soomaaliya intii aanan ku weynaanin war inaa wadadoy looga hortagaa waajib soo maaha gabaygaas yaan wadala ka tiriye